aad iyo aad u salaamayaa dhammaan madaxda sharafta leh ee halka sida diraigu soo dhaweysay runtii ee salaadooda jimca maartay usoo weyneysay in aanay soo dhaweeyaan iyo dhammaan saxaafadda halkan joogtay madaxa bannaan iyo dowladdaba ilaahay baa mahadle horta waxaan kusoo nabad noqday waddankayga hooyo waxaan ku maqnaa dalkaanu jaarka nahay etoobiya muddo shan maalmooda ilaa lix maalmooda anoo iyada howlo gaara u tegay kolley aanan u tegin howl shaqo oo weyn oo ahayd ama de martiqaad dowladda u tegin haddana ninka madaxda qaranka mardu meel tago kolley inuu la kulmo madaxda dalka dhigiisa ah waa way dhacdaa hawsha la tegana insha allah way way iska soo dhammaanaysaa waxaan la kulmay runtii shalay madaxweynaha dalka etoobiya oo muddo shan iyo afar daqiiqa aan maarata aada uga sheekaysanay xaaladda geeska xagga nabadgelyada iyo iskaashiga somaliland ee ka dhexeeya iyo etoobiya runtiina si aad iyo aad maaragtay ay inoo danaynayaan ama ay inoo arkaan dalka labaad ee etoobiya maratay saaxiibka ugu dhowanaha yahay wayna yihiinoo inaguna waad ogtihiinoo waa etoobiya waa dalka koowaad marka somaliland aynu nahay hadduu basaboor yahay iyo hadduu maaragtay xidhiir dhow oo ganacsi tahay iyo hadday wada shaqaynta amniga tahayba runtii si dhowan waa shaqayno ama dalkayna ugu dhowo dalkeen labaad si wanaagsan baan isku aftarnay aniga madaxweynuhu wax badanoo ka jira gobolkana aad baan uga wada sheekaysanay waxaana runtii ugu ugu muhiimsanaa w fariinta uu nafari ahaa in etoobiya brioritigeedu ay tahay deganaanshaha gobolka oo xagga nabadgelyada ay brioritiga siiyaan cid kasta oo jaarla-aan ay jecel yihiin inay sidaa ay u degan yihiin ama horumarka ay gaadheen lagaga daydo aad iyo aad baad mahadsantihin madaxweynaha xigeen waad ogtoo ciidamada somaliland talaaxday gaadheen maalmo dhaweyto dibna way uga soo noqdeen arrintaa maxaa lagu fasiraya ma ka wada hadashay runtii waan ka wada hadalnay oo dadka maarata saaxiibada nahay nagala shaqeeya ree amniga ama daneeya arrimaha somaliland ama daneeya arrimaha geeska aad iyo aad bay uga hadleen laakiinse waxaan u sheegnay inaynaan haddaan somaliland dowladda somaliland nahay inaanaan wax dhibaato awadin arrintaan u tegnan ahaydun in dadka reer somaliland dhibaato dambe ayna ku dhicin sidii markii hore ku dhacday oo nabadgelyadooda la ilaaliyo horumarka dadka la gaadhsiiyo wayna ku qanceen markaan idhi wax dhibaataa kama wadno waxaanse diidaynaa inay meesha ka abuuranto dad ka abuura qallaase hadhowna halkaasi maarata argixisiyo balaayo kale soo daba gasho wayna ku qanceen runtii markaa tegitaankaasi inuu mid ahaa nabada oo dalka maarata iyo dadka loogu danaynayo mudana madaxweyne kusiiyeen waxaa kamid tahay hogaanka asaasamada dalka iyo dadna in badan waxay warwarki ka qabaan qabsooni la-aanta shirweynaha xisbiga kulmiye waxaa la leeyahay bisha julaay ayuu qabsoomaya in arrimahaasi si dhow baad nala socotaa maxaa korona
ma qabo inuu shirku qabsoomi waayo insha allah waxaan rajeynaa isla bishan waxaan ku jirno wakti wiilkaa soo socdayna shirku qabsoomaan rajeynaa dib u dhac ma kama rajeynaa dambe oo dhaafsan bishan dhaafa